waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali dadka shaqadoonka ayaa dowladda ka qaadan kara lacagta cayrta haddii dhibaato dhaqaale ay haysato new start allowance oo lacagta la siiyo dadka shaqala-aanta ayaa waxaa loogu talagalay dadka da-da shaqada ku jira madaxa urur u dooda dadka shaqala-aanta owen bennet ayaa sharaxaya waa inaad caddayso inaad shaqo doonayso oo aad tagto ballamaha ay ku dhigaan hay-adaha shaqada kula raadinaya oo caadiyan bishii mar la kulantaa qofka shaqadoonka ah iyo inaad ka soo baxdo waajibaadka kale ee lagu saaray dadka shaqadoonka ayaa la geliyaa mid ka mid a afar dariiq oo lagu caawiyo iyadoo ku xiran hadba awoodda qofka uu leeyahay inuu shaqo ku helo tusaale ahaan dariiqa koowaad waxaa lagu daraa qofka shaqadoonka oo loo arko inuu yahay qof shaqa u diyaara halka qofka lagu daro dariiqa afraad uu yahay qof loo arko in caqabado adag ay ka hortaagan yihiin inuu shaqo helo qofka keligiisa oo aan caruurta lahayn wuxuu qaadan karaa oo la siiyaa shan boqol iyo labaatan iyo sideed dolar iyo toddobaatan senti labadii asbuucba lacagtaas oo loo yaqaano new start lamaanaha aan shaqayn ayaa qofkiiba la siiyaa afar boqol toddobaatan iyo toddobo dolar iyo afartan senti labadii asbuucba lacagahaas ayaa sanad walba dib u eegis lagu sameeyaa labaatanka maarso iyo sebtembar labaatankeeda markaad buuxiso arjiga aad ku codsanayso lacagta new start loo yaqaano waxaa dhici karta inaad sugtid inta u dhaxaysa laba asbuuc ilaa laba bilood waxayna ku xidhan tahay hadba centerlinkiga waxaa kaloo lagu ogol yahay inay shaqo kaa soo gasho boqol iyo afar doolar labadii asbuucba iyadoo aan lagaa jarin lacagta new start alaawansiga loo yaqaano halkii doolarba kala bar ayaa lagaa jarayaa haddii ay shaqo kaa soo gasho inta u dhaxaysa boqol iyo afar doolar ilaa laba boqol iyo konton iyo afar doolar labadii asbuucba haddii ay shaqada kaa soo gasho in ka badan laba boqol iyo konton iyo afar doolar waxaa lagaa jarayaa toddobaatan iyo shan doolar iyo weliba lixdan senti halkii doolarba qofku wuu shaqayn karaa welina wuxuu qaadan karaa lacagaha new startiga waxaa jira dad badan oo aan shaqada ku filnayn oo asbuuciiba hal mar shaqeeya oo sidoo kale qaata lacagta new startiga laakiin waxay qaadanayaan waxa loo yaqaano qayb ka mida lacagta haddii ay ku soo gasho cadad asbuucii markaas qaar ayaa lagaa jarayaa new startiga oo waa la yaraynayaa laakiin weli qaar ayaad xaq u leedahay dadka australia degana ugu yaraan laba sano ayaa xaqu leh inay qaataan lacagaha new startiga dadka ku yimaada qaxootinimada ama barnaamijyada bini-aadanimada waxaa dhici karta in laga daayo shuruuddaas oo ah inay sugaan laba sano dadka qaadanaya new starti waa inay buuxiyaan shuruudda ah dakhliga soo gala in la hubiyo iyo hantida ay leeyihiin iyo inay ka soo baxaan mas-uuliyadaha kale ee saaran in qofku uu ku shaqeeyo lacagta cayrta waa mid ka mida sharuudaha waajibka labada dhinac ah oo la doonayo in qofku ka qayb galo waxaa jira siyaalo kale oo aad ku gudan karto shuruudaha sida inaad shaqo tabaruca samayso oo kale ama waxbarato oo koorsooyin akhriska ama xisaabta dadka lagu baro aad gasho dadka qaata new start ayaa laga doonayaa inay ka qayb qaataan shaqo ama howlo la ansixiyey ama barnaamij ah ku shaqee cayrta muddo lix bilood a si lacagta laguu siiyo oo aad waajibaadkaaga ku saaran uga soo baxdo ku shaqee cayrta waxaa looga daleeyahay in qofka shaqadoonka xirfad la baro khibrad shaqana uu yeesho oo uu awood u yeesho inuu bulshada wax kusoo kordhiyo marka dambe dadka shaqadoonka waa inay sidoo kale kala hadlaan ayna raacaan qorshe shaqeedka hay-adda adeega shaqada bixinaysa taas macnaheedu waxa weeye in qofka iyo hay-adda shaqada ka caawisa inay caddayso waxa laga doonayo waana inaad saxiixdo qorshahaas shaqo owen bened ayaa kula talinaya dadka shaqadoonka inay kasii fakaraan oo ay ogaadaan waxa xuquuqdoodu tahay ka hor intaysan gelin waajibaadka laga doonayo oo aysan saxiixin
job plan home, you have the right to look it over, and then it's at your second appointment you're required to agree to qofka shaqadoonka waxuu xaq u leeyahay inay qorshe shaqeedka guriga u qaataan oo soo akhriyaan marka waxaa lagaa doonayaa inaad ballanta labaad ogolaato oo saxiixdo marka waa inay iska eegaan oo ay qalin mariyaan haddii ay isdhahaan waxyaalaha qaar xaq ma aha waxaas oo dhan waxay qayb ka tahay wadahadalka u dhexeeya qofka shaqadoonka iyo hay-adda shaqooyinka ka caawinaysa haddii aad ku guul daraysato inaad fuliso waajibaadka lagu saaray oo aad ballantii tegi weydid caqwaaqib xun ayay yeelan kartaa waxaa lagaa joojin karaa lacagaha new startiga oo markii aad dib ugula soo xiriirta hay-adda shaqada ayaa dib lagugu bilaabi karaa waxaase jira mararka qaar in lacagta lagaa jari karo haddii aad waajibkii kasoo bixi weydid noocyada kale ee dadka shaqala-aanta la siiyo waxaa ka mida lacagaha loo yaqaano youth allowance oo la siiyo shaqaadoonka da-dooda u dhexayso lix iyo toban ilaa kow iyo labaatan waxaa kaloo jira lacagaha la yidhaahdo disability support pension oo la siiyo dadka jira lix iyo tobanka ilaa da-da howlgabka oo aan shaqayn karin sababo la xiriira jirkooda xagga maskaxda iyo weliba xagga caqliga waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali